أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma بعd waxaan gelaynaa in shaء allahu taعaalى tafsiru suraة الأنfاal sida ay suuraddu ku magacaaban tahay yasأluunaka عan الأنfaali halkaa ayaa looga magac bixiyey suuratu yas'aluunna waa la yidhaahdaa suura madaniya weeyaan oo qur-aankii bacdalhijra soo degay ayay ka mid tahay toddobaatan iyo shan aayadood weeyaan aayadaheeda ee suuradda dhammaanteedna ama mucdamkeeda waxay ka warramaysaa ghaswatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ee weynaa ayay suuraddu ka warramaysaa axkaam badan oo ku saabsan axkaamaha dagaalkana suuradda waa ku jiraan oo siyaabo kala duduwan marka ama dhinacyo kala duduwan u taabanaya dagaalka hadday noqon lahayd maalka dagaalka lagu qaato lagu helo oo khaniima la yidhaahdo ama nafal ama noocyadiisa kale wixii uu noqdo suuraddu way ka warramaysaa sidii loo qeybin lahaa iyo qeybtiisa cidda iskale waxay ka warramaysaa suuradda sidoo kale habaadka iyo sugnaanshaha loo sugnaanayo jihaadka iyo dagaalka shardiga uu ku xiran yahay iyo wixii muslimiinta ruqso laga siiyey iyo wixi ay tahay inay sameeyaan oo lagu waajib yeelay waxyaabahaas oo dhan marka suuradda way ka warrameen waxaa kale ka warramaysaa mucaahadaadka muslimiinta iyo qeyrkood dhex maro haddii ay jabaan ama laga cabsado in la jebiyo sharcigu waxa uu ka qabo iyo sidii la yeeli lahaa oo cuhuudda iyadana suuraddu way ka hadlaysaa axkaamahaas faraha badan ayaa suuradda ku jiro marka allah subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay bismi illaahi raxmaani iraxiim yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan cani ilanfaali hanaa-imta ayay wax kaa su-aalayaan oy ku weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa alanfaalu haniimadu lilaahi xukunkeeda allow u sugnaaday warasuuli rasuulka u sugnaaday oo iyagaa xukumayo ee fataqu llaha alla ka cabsada wa aslixuu hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xiriirka ah hagaajiya oo wanaajiya wa atiicuu adeeca allaha alla ka dambeeya wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin ahlu tafsiirka aayaddan laba geesay uga hadlaan awalan sababu nusuulkeeda haaniyan haddana aayaddu muxkama miya mase waa aaya mansuuqa ta ugu horeyso sababu nusuulka aayadda wuxuu ku yimid markii beder la aaday iyadoo aan la filanaynin dagaal ayaa waxaa dhacday dagaalkii dadkii markaa odayaalka ama da-doodu weyneyd ama ra'yiga u saaxiibka ahaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalama meeshii uu joogay ee uu dagaalka ka maamulayay bay joogeen halkaas ayaana nebiga ay ka waardiyeynayeen dhallinyarada iyo dadkii marka xoogga badnaa ama yaryaraana waxay iyagu marka dagaalkiibay si fiican ama toosba ay u galeen oo ay aada ula baashireen dad badanna marka way laayeen dadna way soo qafaaleen oo meeshaasi marka waxay dhigeen arrin aada iyo aada u qiimo badan bay sameeyeen oo wacdaray dhigeen sidaa markay dhacday ayaa nebiguna sala allahu calayh waali wasalam awal uu ka hormariyey qofkii marka ama yacni ka ku aadan ee gaalka ah dilo ama soo qabto ama dagaalka guul weyn ka keeno intaasaa la siinayaa waxaasaa la siinayaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka odayaalkiina nebigay gaashaan u ahaayeen dhallinyaradiina waxay la baashireen wax diliddii iyo wax soo qabashadii ayay la baashireen odayaalkii markaama dadkii waaweynaa waxay yidhaahdeen annaga qhanaa-imta seenna looga qadinayaa nimankan iyaga laftooda dagaalkii aaday innagaa gaashaan iyo gurmad mar walba u ahayn rasuulkan waardiyeynaynay oon meesha u joognay marka dagaalkiina waaba usoo baxnayba oo kulligeen dagaalkii waa ku wada jirnay arrintaabaa dood ka dhacday marka oo iyagiina marka nebigiibay waxay ku yidhaahdeen innaga iyo iyagaba noo qaybi iyaguna waxay yidhaahdeen annagu waxaas iyo waxaasaan samaynay oo wixii markaa aadna fartay waa kasoo baxnay doodaas markay dhacday baa allah subxaanahu watacaala aayaddan soo dejiyey arrintan qhanaa-imta iyo waxsiinta iyo ku saabsan nebiga u daayaa la yidhi isaga marka ciddii uu doono ha siiyo ayb sababu nusuulka marka akharu lmufasiriin ama ahlu tafsiir dhammaanba ay sheegaan kaas waayo haaniyan aayadda haddana muxkam miya mase waa aaya mansuuqa alimaam abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq ilaa shan qowl ayuu ka sheegay lamayna isugu soo biyo shub maayaan ahlu cilmiga qaar kamida waxay yidhaahdeen aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu aayadda imaan doontaa lagu nasakhay waana tay u badan yihiin mufasiriintu oo ibnu cabaas laga wariyey oo mujaahid laga wariyey cikrima laga warinayo bacdi lmufasiriinna waxay yidhahdeen maya aayaddan waa aaya muxkama waxayna ku saabsan tahay haniimo iyo baabkeed maahane waa abaalgudka la bixinayo oo nafalka ama yacni wixii gaalada markaa ay ka tagaan iyo sida loo maamulayo wax ku tacalluqo waayay dhaheen aayaddan marka waa aayad sideeda u sugan oo nebigu sala allahu calayh waali wasalama wax allaala wixii uu doono ayuu wuxuu ka dhigi karaa abaalgud uga dhigi karaa dadka dagaalamayo ee taasna nebiga ijtihaadkiisa wax uwax u noqonayo saa darteed aayaddan waa muxkam middaas waxbay nasakday aada leedihiinna waxay ka waramaysaa waa haniimadii ayb ibnu zayd iyo ayaa ka mida sida sida sidaa kuwa dhahayo laakiin akharu lmufasiriin aayaddan inay mansuuqo tahay ayay ku tageen laba siba waa u mansuuqa sida koowaad waxay tahay al-anfaal haddii hanaa-imta laga dhigo ee hanaa-imta markii hore nebigaa lahaa inuu sidau doono ka yeelo markii dambena aayaddii baa timid oo waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu wax nebigu sidau doono ka yeeli kara lagama dhigin shan in loo qaybiyo afar meelood dadkii dagaalamaaba iska leh afar meelood shan shan meel marka loo qaybiyo afar meel dadkii dagaalamay ayaa iska leh shan meelood meesha soo hartay ayuu nebigu tasarufkeeda leeyahay khumuska iyada lafteedana meelihii uu ku bixin lahaa baa loo tilmaamay fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil iyada lafteeda marka meelihii uu ku qaybin lahaa waa loo tilmaamay binaan calaa dalika marka aayaddu haddii la yidhaahdo anfaashu waa haniimo haniimada warkeeda waaba la waa la tafatiray oo arrin nebiga ijtihaadkiisa u laabanaya maahane waa arrin ilaahay xugun ka gaaray waay nacam taas waa mid haddii la yidhaaha al-anfaal hanaa-imta lagama wadee waxaa laga wadaa abaalgudka la bixinayo abaalgudkaas laftiisu akharu lculamaa sida imaamu shaafici iyo kale waxay ku tageen meesha laga bixinayo waa khumuska maahane afarta kale lama taabo karo lagama bixin karo sideedana waxaad ogaataan muqadama ama gogol dhigna inuu noqdo ay ku fiican tahay amwaasha gaalada laga qaado ee dagaal looga qaado dhowr magac ayu ayay leeyihiin qayb waxaa la yidhaahdaa haniimo haniimo waxaa weeyaan maalkii dagaal looga qaado gaalada kaasi isagu waa haniimo xukunkeedana waa su-aayadda waclamuu anamaa hanimtum buu ku imaan doonaa qeyb kale waxaa la yidhaahdaa annafalu nafal nafal marka maxaa laga wadaa waa abaalgud oo markii dagaalku dhammaado imaamku inuu qoladii uu u arko inay yacni dadaal weyn ay sameeyeen in la dhiirigeliyo oo u arko waxbuu siinayaa gaar ah hadhowna hanaa-imtii bay dadka la qeybsanayaan middaa waxaa la yidhaahdaa annafalu waa abaalgud nafalkaas xaggee laga bixinaa marka maalkii marka la ururiyo shan qaybood baa loo qaybinayaa afar meel baa la dhigaa halka qeyb ee hartay ayaa waxaa laga bixinayaa inta aan la qaybinin abaalgudkaas wixii ka soo haro ayaa marka waxaa loo qaybinaa qaybihii shanta ahaa oo rasuulka qayb uu ka qaadanaa qaraabadii rasuulka qayb bay ka qaadanayaan reer bani hashim iyo reer bani lmutalib masaakiinta agoonta jidku joogga wahaakada qaybihii marka aayaddu ay sheegtay nafalka marka xaggee laga bixinaa shan marka loo qaybiya qeyb ayaa laga sii bixinaa abaalgudka afartaas kale lama taaban karo dadka dagaalamaan loo qaybinayaa marka nin baa laga yaabaa inuu qeybtaanna abaalgudka ka helo afartii qayboodna ile waa dagaalamay qeybtiisa inuu ka qaato ayb qayb wax saddexaad waxaa lagu tilmaamaa oo la yidhaahdaa asalabu salab salab waxaa la yidhaahdaa ninka dagaalamayo qofka uu dilo hubka ou haysto gaadiidka markaas uu ku taagan yahay ninkii dishay ayaa iska leh oo nabiga sal ll cl slam wuxuu yidhi man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu ninkii qof dilo markhaatina u haysto qalabka ou haysto isagaa la siinaa ninkaas kaas maxaa la yidhaha salab ayaa la yidhaha salabka isaga maba la gelinayaba haniimada qeyb kaloo afaraad waxaa la yidhaahdaa alradku radk radkigu waxaa weeyaan dadka dagaalku uusan ku waajibin laakiin dagaalamay haweenaa maalan dagaalkii ka qeyb galay dagaalku waajib kuma ahayn ayaga ee waxaa ka qeyb galay maalan gaal baaba ka qeyb galay calaa khilaafin fiihi ma la adeegsan karaa mase lama adeegsan karo halkoo gaal oo muslimiintii raacay maalan ayaa dagaalkii galay maalkiibuu wax ka rabaa maxaa la siinayaa isagoo kale addoon aan xor ahayn baa dagaalkii galay muxuu qaadanayaa kuwayaalka noocaas oo kale ah waxaa la siiyaa radki wax la yidhaha radkigu marka waa wax yar oo loo tuuraayo muslimiinta kuma saami noqonayaan ayaga muqaatiliinta dagaalku ku waajibay saamiga ay qaataan oo kale kuwaa la siin maayo oo waxaa la yidhaha iyadana alradku ayb waxaa soo raaco intaas fay waxaa la yidhaha alfay-u suurat lxashri baan ugu tegaynaa fayga isaga waa maalka gaalada laga qaado dagaal la-aan heshiisaa looga qaatay jizye ahaan baa looga qaatay kharaaj ahaan baa looga qaaday maalka aan dagaalka lagu helinna fay ayaa la yidhaahdaa midkaas marka nebiga u madax bannaanaa gadaashiisna imaamka muslimiinta u madax bannaan meeshii maslaxa uu u arko ayuu dhigayaa maalkaas amwaasha marka dagaalka ku tacalluqdo intaasay u qeybsantaha ayb marka calaa haadaa haddii la yidhaha nafalku waa kaas abaalgudka ama haniimo haddii mid walba la yidhaahdo naski un waa gelayaa yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilanfaali fi lanfaali hanaa-imta xukunkeeda ayay wax kaa su-aalayaan ayb yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilanfaali alanfaala oo canta sila waa laga dhigi karaa zaa'ida waxay ku su-aalayaan haniimada oo su-aashu waa maxay nasiib ay ku leeyihiin qul waxaad tidhaahdaa alanfaalu hanaa-imtu ama abaalgudyada la bixinayaa lilaahi allow u sugnaaday iyo warasuuli rasuulka xukunkooda lee rasuul baa iska leh ee fataqu llaha ilaahay ka cabsada oo alla ka cabsado wa aslixuu hagaajiya daata baynikum dhexdiina xiriirka ah wanaajiya meeshaas marka wa aslixuu daata baynikum waxaa laga fahmaa khilaaf inuu jiray oo iyagu iskhilkhilaafeen waa qaadanaynaa iyo idinka keliya ma qaadanaysaan iyo in laysku qabtay wa atiicuu ateeca allaha alla ka dambeeya wa rasuulahu rasuulkiisa ka dambeeya in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin alle ee rasuulkiisii ka dambeeya ayb inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum inamaa wax kale maahane almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan idaa dukira allaahu haddii alla la xuso oo la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda wa idaa haddii tuliyat la akriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa lagu akriyo zaadad way siyaadinaysaa aayaadkuhum iyaga ayay u siyaadinaysaa iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa keliya unbayna yatawakaluuna tala saartaan aladiina kuwii weeyaan yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada toosinayeen wa mimaa wa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aan ku arsuqnayna yunfiquuna bixinayaan ulaa-ika kuwaadaa tilmaamaha la sheegay leh hum iyaga unba almu'minuuna mu'miniinta dhabta ah ah xaqan dhabnimo mu'miniin u ah lahum waxay leeyihiin darajaatun darajaad bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiis ku leeyihiin wamaqfiratun dembi dhaa wamaqfiratun iyo dembi dhaaf wa risqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan mar haddii marka la yidhi hadaad muuminiintiina alla adeeca iyo rasuulka muuminiintii dhabta ah baa la tilmaamayaa allah wuxuu yidhi inamaa wax kale maahane almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan idaa haddii dukira allaahu alla la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda ay khaafat wa faraqat quluubuhum way baqaysaa haddii ilaahay lagu cabsi geliyo allay u hoggaansamayaan ciqaabkiisay ka baqayaan quluubtooda way baqaysaa wa idaa haddii tuliyat la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa lagu aqriyana zaadathum aayaadku waxay u kordhinaysaa iimaanan iimaan tasdiiqan wa yaqiinan bay u kordhinaysaa rumayntii ay alla rumaysnaayeen waa way waxay usii waxay kusii siyaadinaysaa tasdiiq iyo rumayn meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa iimaanku inuu ziyaado asalkiisa iyo faraciisa labadaba inuu ziyaadadu inuu aqbalayo ayb walidalika alimaamu lbaqawi wuxuu yidhi waqaala cumayru bnu xabiib wakanat lahu suxbatun ina liliimaani ziyaadatan wa nuqsaanan iimaanku wuxuu leeyahay ziyaado iyo nuqsaan qiila famaa ziyaadatuhu ziyaadadiisu waa maxay baa la yidhi qaala idaa dakarna allaha caza wajala waxamidnaahu fadalika ziyaadatuhu haddaan ilaahay xusno oon ammaanno mahadinno ziyaadadiisa waay waidaa sahownaa wagafalnaa haddaan iska hilmaanno alle oo aan ilowno fadalika nuqsaanuhu fadalika kaagaasi nuqsaanuhu weeyaan nuqsaantiisa waay ayb oo qafladuna iimaankay nuqsaaminaysaa dikriguna iimaanka ayuu kor u dhigayaa wa kataba cumaru bnu cabdilcasiis ilaa cadiy bni cadiyin ayuu u qoray cumar bnu cabdilcasiis taabicigaas ina liliimaani faraa'ida wa sharaa'ida wa sharaa'ica wa xuduudan wa sunanan intaba iimaankaa leh iimaanku wuxuu leeyahay faraa'id sharaa'id sharaa'ic xuduud iyo sunnooyin intaba waa leeyahay asal ee faracu intaa kama baxsana faman istakmalahaa qofkii dhammaystirto istakmala aliimaana iimaankii waa dhammaystirtay waman lam yastakmilhaa qofkaan dhammaystirinna lam yastakmil iliimaana iimaankii ma dhammaystirin yacnii ninka inta uu ka haysto ayaa iimaankiisu la egyahay intaas qeyb waxaa jirto haddii uu waayaba iimaan dhanba uu weynayo waana asalka qeybtaas qeyb waxaa kaloo jirto haddii asalku uu haysto qeybo kalena uu waayo in iimaankiisu naqsi uu ku jiro hadba inta ka maqan iimaankiisa ayb marka mu'miniinta dhabtaa bay aayaddan ka warantay marka macnuhu marka ma ahan intaan ninkaan isku haysanin mu'min maba ahanba waa gaal ma aha ayb leanna maxaa yeelay tilmaamahan hadda halkan alla uga uu ka tilmaamayo dad muslimiin oon haysanin waa jiraan haddana maca dalika iimaankooda asalkiisa waa jiraa oo waa sugan yahay ayb inamaa wax kale maahane almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan idaa haddii dukira allaahu alla la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtoodu ay gilgilayso ay baqayso wa idaa haddii tuliyat la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa zaadathum waxay ku kordhinaysaa iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa oo keliya unbay yatawakaluuna tala saaranayaano isku hallaynayaan umuurahoodao dhan allay u dhiibtaan aladiina kuwii weeyaan mu'miniinta dhabtaa yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada wa mimaa wa min bacdi maa kii qaarkiisna rasaqnaahum aan ku arsuqnay yunfiquuna bixinayaan ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu almu'minuuna mu'miniinta dhabta ah weeyaan xaqan xaqa allaahu dalika xaqan allah arrintaa waa sugay sugid buu sugay oo mu'miniin dhab ah kuwaas ayaa ah oo kuwa kale marka maxay noqonayaan kuwa kale marka iimaankooda naqsi unbaa ku jira hadba inta nuqsaantoodu ay la eg tahay oo sifaadkan ay weynayaan lahum waxay leeyihiin iyagu darajaatun darajaat marka ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan marka la yidhi qofku ma dhihi karaa hadda aniga mu'min xaq a baan ahay ana mu'minun xaqan ma dhihi karaa halkaas buu ka hadlaya alimaamu albagawi aathaarna uu keenay ee wuxuu leeyahay wa qaala bnu abi najiix sa'ala rajulun ilxasana nin ayaa xasanulbasri su-aalay faqaala amu'minun anta xasanulbasri ow mu'min maad tahay adiga faqaala wuxuu yidhi in kunta tas'alunii can aliimaani biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhiri waljannati wannaari walbacthi walxisaab fa ana biha mu'minun haddaad ileedahay alla ma rumaysan tahay aakhira ma rumaysan tahay malaa'igta ma rumaysan tahay haa mu'min waa ahay aniga ayb wain kunta tas'alunii can qowlihi haddaad laakiin is-u-aalaysid inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allaahu aayaddaas falaa adrii a minhum ana am laa ee ma ogi inaan kuwaa ku jiray in kaloo yidhi aniga haddaad aayaddan ii aada u jeedid ma taas waa ka gaabsanaya haddaad laakiin leedaha ley aakhiro ma rumaysan tahay haa mu'minaa ley aakhiro rumaysan waa ahay wa qaala calqamatu calqamatu bnu qays annaqaci wuxuu yidhi kunaa fii safarin safar baan ku jirnay falaqiinaa qowman dad baan la kulannay faqulnaa waxaanu nidhi man ilqowmu qowmku waa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu lmu'minuuna xaqan muminiin dhabaan nahay annaga kuwii muuminiinta ahaa baan nahay falam nadri ma garanin buu yidhi maa nujiibuhum waxaan ugu jawaabno xataa laqiinaa cabdallaahi bna mascuud saxaabiga cabdullahi bna mascuud ilaa aan la kulannay fa akhbarnaahu bimaa qaaluu waxay dhaheen baan u sheegnay qaala markaa wuxuu yidhi famaa radadtum calayhim maxaa ugu jawaabteen qulnaa lam narudda calayhim shay-an waxba ma dhihin qofku marka wixii uusan aqoonin inuu ka aamuso waa meel fiican wixii uusan aqoon u lahayn inuusan ku boodin ayb dadkana ku qabsanin ayb qaala wuxuu yidhi markaa afalaa qultum maa dhahdaan min ahli اljannati antum maa dhahdaan ugu jawaabtaan idinku ahlujanno maa tihin bal ka warrama arrintaas ayb ina almu'miniina ahlu ljannati mu'miniinta dhabta ah ahlujanno waay haddii hadda adiga lagu su-aalo lagu yihi ahlujanno maa tahay waa ka gaabsanaysaa soo maa mu'min dhaba ma tahay xaq ah waa ka gaabsanaya iyadana waana rajaynaysaayo mu'minun arjuu ana mu'minun in shaa allahu ayaa leedahay masalat listithnaa baana masaladaas la yidhaahdaa ayb wa qaala sufyaanu thawriyu wuxuu yihi man zacama qofkii sheegto annahu mu'minun xaqan inuu yahay ow cinda allaahi ana mu'minun cinda allaahi qofka sidaa sheegtaa huma lam yashhad anahu fi ljannati marka la weydiiyo ee la yidhaha war ahlujanno ma tahay de jannadiina ma ku jirtaa aan sidaa ka marqaati kicin faqad aamana binisfi alaayati duuna nisfi aayaddan nusna waa rumeeye nusna waa ka tegey leanna aayaddii waxay leedahay lahum darajaatun cinda rabbihim wamaqfiratun warisqun kariim midaasna ma haysto mu'min xaqana waa ahay waa iska hor imaanayaan marka hal arrin marka in la fahmay u baahan tahay ana muslimun ka waran iyada marka ana muslimun ma dhihi karta haa mana reeb waxba kama reebaysid iyada adugu maxaa tahay muslimaan ahay muslimnimada ilaa waxaa weeyaan yani istislaam ma lagaa helay ilaahay ma isu dhiibtay wey ilaahay waa isu dhiibo isagaan caabudaa iyada istinaa ma gasho iimaanku laakiin sifada mu'minnimadu muslimnimada waxbay dheer tahay waa sifo madxi iyo ammaan jannadana tilmaanta lagu galo way marka adigiina kulligiis ma dhammaystirin iimaanka ilaa wuxuu ku yidhi iimaanku sharaa'id iyo faraa-id iyo xuduud iyo sunan buu leeyahay ma dhammaystirin intaas imaam axmedna saasuu dhihi jiray maadaama aadan dhammaystirin sifadaa mu'minnimada wixii lagu heli lahaa oo dhan waxbaad reebaysaa marka waxaad leedahay mu'min maa tahay in shaa allah haddii ilaahay doono aanu mumin ama waa rajaynayaa mu'min dhaba inaan noqdo wax dhammaystiro haddii kale waa is ammaanaysaa ogow halka marka laga istihnoonayo ee wax laga soo reebayana waa meeshaas oo macnuhu waxay tahay aniga is-ammaani maayo iimaankii ma dhammaystirin ile maxaa yeelay iimaanku wuxuu ka koobmaa asalkii ugu weynaa tawxiidkii kasoo bilow ilaa iyo mustaxabaadku waa wada iimaan marka diintoo dhan ma ku wada camal falin waayo aniga mana saa ma hayo taasi binaan calaa dalika loo istinoonayaa qaar laakiin firaqda qaar baa waxay leeyihiin muumin insha allah marka la leeyahay macnaha laga wadaa waxay tahay waxaan ku dhiman doono ma ogi laakiin madhabtaas ma xoog badna hadda lafteeda markaad leedahay waxa aan ku dhiman doono ma ogi maxaa ka wadaa laakiin hadda laakiin mu'min dhabaan ahay baa ka wadaa warkaagaas saxna maaha hadda lafteeda mu'min xaq ah baan ahay ma dhihi kartid haddadaan lafteeda marka arrintu maaha arrin ku tacalluqda wax mustaqbal soo socda ma aha hadda lafteedaadan sifadaa ammaanta aadan wada kamilin ayib halka marka ay aimadu ka istinoodaan iimaanku marka macnihiisu sidaas waay firaqa qaar ka midana waxay leeyihin haddaaba tiraa muumin arju in shaa allah haddaaba gelisay waaba shakisay marka iimaankii baaba kaa burayo waxaasina hadda wax marka macno weyn ku dhisan maaha aayaddan marka macaanidaas baa ku jirta ayb lahum waxay leeyihiin kuwaasi mu'miniinta darajaatun darajaad bay leeyihiin darajaadka oo cinda rabbihim rabbigood agtiis ahaatay wa maqfiratun dembi dhaaf ayaa u sugnaaday iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaqi wa ina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun aayadahan soo socda waxay ka waramayaan dabcan sababkii qaswatu bedrin ku bilaabatay alkubraa waxayna ahayd safar dhanka shaam kasoo socday ee quraysh iyo maka u socday xaggeeda oo abuu sufyaan ou garwadeen ka ahaa oo waday ee xoolo badan ay u saarnaayeen quraysh iyo tijaaro ganacsi badan ay u saarnaayeen ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu tilmaamay safarkaasi inay dad yar la socdaan safarkaa inay jidka u galaan oo ay markaa yacnii la dagaalamaan ayaa nebigu sala ll ly salama uu dadkii u sheegay ilaahayna arrintaa waxbuu ka watay dabcan abuu sufyaan marka wuu maqlay in madiine laga soo baxay safarkiisi in loo soo socdo nin buu ijaartay lacag siiyey markaasuu yidhi maka gal safarkii in jidka loo taagan yahay maxamed iyo asxaabtiisa u sheeg isagiina marka waa wareejiyey safarka oo dhanka xeebta ayuu maray dariiqii ay ka filayeen waa ka leexday abuu sufyaan safarkii oo nabad qabo ayaa maka ka degi maka tegey nimankanna markii isla markiiba loo sheegay safarkiinnii waa lagu soo fool leeyahay oo hanti waxaad hayseen waa beelaysaan markii sidaa la yidhi ciidan badan ayay soo abaabuleen ay soo kiciyeen ilaa kun nin dhan oo dagaalkoodii qalabkoodii u dhan yahay madiine xaggeeday kusoo baxeen beder meesha la yidhaahdaa layskaga hor yimid marka id antum bilcudwati addunyaa wahum bilcudwati alquswaa warakbu asfala minkum ayb iyagoon marka ballan la-aan iyo waxba aan la ballamin ayaa dagaal fooda laysgeliyey muuminiintiina waxay usoo baxeen nebiga asxaabtiisa safarkaas keliya oo aan ciidanka badan la soconin oo dagaal maynan ku talagelaynin safarkiina waa la badbaadiyey dagaalkiina dhexdaa loo galay marka saddex boqol iyo dhowr kun nin markaa qaabilaysaa soo baxday meeshaasna da aayaad iyo mucjizaad fara badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka keenay marka markaa nebigu uu ka baxayey gurigiisa iyo allah subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa kana waramaya iyo dadka xaalkoodu sidau ahaa iyo wixii uu ku dambeeyey kamaa sidii akhrajaka uu ku bixiyey rabbuka rabbigaa min beytika gurigaaga uu kaa bixiyey bilxaqi xaalaad xaq ku dheehan tahay sidaasi la-eg ayaa mu'miniinta dhabta ah say darajaad iyo wanaag alle agtiisa uga leeyihiin sidaa si la-eg baa adigana alla subxaanahu watacaala uu kaa bixiyey gurigaaga xaqnimo uu kaala bixiyey marka waxaa laysku shabahayaa bixinta alla nebigiisa bixiyey iyo darajaadka ay leeyihiin mu'miniinta tafaasiir badan baa ku jirta taqdiirkaasaas ugu fiican oo markaa waxay ama in la yidhaahdo alanfaalu lilahi walirasuuli wain karihuu hanaa-imta shanigooda xukunkeeda allay rasuula iska leh iyagu haba dhib nacaan arrintaas oo ha dhibsadaan kamaa akhrajaka markii gurigaaga uu kaa bixinayay alle sida in la dagaalamo ay u nacayeen oo kaley tanna la mid tahay sidaana waa la yidhi kamaa sidii akhrajaka uu kuu bixiyey rabbuka rabbigaa min beytika gurigaaga uu kaaga bixiyey bilxaqi adigoo xaq ku dheehan wa ina fariiqan koox min almu'miniina mu'miniinta ka mida la kaarihuuna kuwa nacaya w koox mu'miniintii ka mida yacnii kuwa nacaya weeyaan arrintaa iyadaa marka ayb oo nicitaanka de waxaa keenaya dagaal laguma talagelin bixitaankaa marka aada baxayso yay nacayaan marka wa ina fariiqan koox min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah la kaarihuuna kuwa nacaya ayb marka madiino bixiddii nebigu oo uga baxayna beder xaggeedu uga baxay allaana amray xaq ayayna ahayd oo waxyibuu nebiga ku baxay isaga oo mushrikiinta marka safarkooda raadinayo ee safarkaana de wuxuu u raadinaya waxay ahayd maalkii laga dhacay mu'miniinta ku jira xataa ay wataan leanna dadkan muhaajiriinta guryahoodii maalkoodii kulli waa laga wada qaatay xaqay u leeyihiin marka inay isdifaacaan ayb ee ma ahan un dad xoolo kaliya raadinaya in loo arka ma aha ayb yujaadiluunaka way kula doodayaan fi lxaqi xaqi bay kugula doodayaan ay fi lqitaali waay dagaalka dagaalka sha'nigiisa ayay kugula doodayaan bacdamaa markii kadib tabayana uu caddaaday kolka uu caddaaday ka gadaale ka-annamaa sidii iyaga oo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmowti geeri loo kaxaynayo oo kale sida ay u dhibsanayaan dagaalka sidii dad geeri loo wadoo kale yaad moodeysaa ayb wahum iyaga oo yanduruuna fiirinayo eegayo ayb yujaadiluunaka way kula doodayaan fi lxaqi xaqi sha'nigiisii bay kugula doodayaan xaqaasna marka waa dagaalka bacdamaa markii kadib tabayana uu caddaaday xaqu kolkau caddaaday kadib ka-annamaa sidii iyaga oo yusaaquuna la kaxaynayo ilalmowti geeri loo kaxaynayo oo kale sida ay u nacayaan oo kale ayay u nacayaan dagaal iyaguna markaa de waxay isleeyihiin tiradiinuna waa yar tahay dagaalna ma kusoo talagelin ayb wahum iyaga oo yanduruuna fiirinayaan waid yacidukum ullahu wadkur xus id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohay ixda daa'ifatayni labada kooxood middood alla uu idiin ballan qaaday annahaa iyadu lakum idinka inay idiin sugnaanayso wa tawaduuna walxaal tawaduuna aada jeclaysanayseen ana gayra daati shawkati awoodda iyo xoogga midda u saaxiibka ah keyrkeed takuunu inay ahaanayso lakum idinka idiin ahaanayso wayuriidu llaahu allana wuxuu rabaa an yuxiqa inuu sugo muujiyo alxaqa xaqa bikalimaatihi amarkiisa inuu ku muujiyo xaqa wayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriina gaalada dabadooda uu jaro sidaasaa allana rabaa xikmaddii alle marka waa kaa idinkuna markaa da dagaalkii waa idin dhibayaa ayb meesha marka aayaddaas hore bacdi alculamaa taqdiim iyo taakhiir bay tilmaamaan oo waxay yidhaahdaan taqdiirku waxaa weeyaan wa ina fariiqan koox min almu'miniina mu'miniinta ka mida la kaarihuuna kuwa nacaya waay ka-annamaa sidii iyaga oo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmowti geeri loo kaxaynayo wahum iyaga oo yanduruuna fiirinayaan yujaadiluunaka way kula murmayaan markaa filxaqi bay kugula murmayaan bacdamaa markii tabayana ou caddaaday kadib ayb kara nicitaanka horeeyo doodaa ka dhalatay ka bacdi taqdiimka iyo taakhiirkaana waa la tilmaamay ayb wadkur xus id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohayey ixda daa'ifatayni labada kooxood middood labada koox marka waa safarka kuwii la socday safarkii abuu sufyaan iyo ciidankan maka kasoo baxay labada mid baa ilaahay idin siinayaa guul idinka siinayaa iyaga marka saxaabada waxay rabaan midda fudud oo markiiba inta lagu qaado hore looga leefi karo ta fududna marka waa ayo safarka wa safarkan ciidan badan lama socdo waxay isleeyihiin daqiiqada idinku qaadan mayso wixiina waa ka qaadanaysaan laakiin kun nin oo halkan socotee dagaal diyaar u ah ee shanigoodu ma sahlana mana fududa ayb ilaahayna middaas weyn buu rabaa inuu siiyo oo iyagu ay ka baqayaan marka wadkur xus id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohayey ixda daa'ifatayni labada kooxo middood ta maka ka timid iyo midda safarka annahaa wuxuu alla idiin annahaa iyadu lakum inay idinka idiin sugnaanayso watawaduuna xaal idinkuna aada jeclaysanayseen ana gayra daati shawkati xoogga ta u saaxiibka ah midda aan ahayn yani ta xoogga aan u saaxiibka ahayn waa tee waa safarkii nacam walxaal tawaduuna aada jeclaysanayseen ana gayra daati shawkati awoodda iyo xoogga ta u saaxiibka ah keyrkeed ta maaha ta awoodda le maahane midda kale takuunu inay ahaanayso lakum idinka idiin ahaato wayuriidu llaahu alla wuxuu doonayay an yuxiqa inuu muujiyo uu sugo alxaqa xaqa bikalimaatihi amarkiisa uu ku sugo bikalimaatihi waa amarka uu idin amrayo iyo alla wuxuu rabaa inuu xaqii ku sugo wayaqdaca ou jaro daabira alkaafiriina gaalada dabadooda inuu gooyo sidaa ayaa allana subxaanahu watacaala uu rabay tii markaa adkayd baa la qaatay ilaahay baana fududeeyey markaas nabigu sal ll ly slam wuxuu dagaalkaa marka beder min gayri miicaadin ballan la-aan wuxuu dhacay ramadaan bisha ramadaan toddoba-iyo toban maalmood markay tagtay waadigaa marka beder markii la galay ayaa marka dagaalkiina marka uu ku bilowday siirada iyo kutubta maqaasida ka hadashaana aad usii tafaasiisha yacni aada ugaga sii warantay guushana saan arki doono muuminiinta unbay raacday ayb liyuxiqa wuxuu alla sidaa u yeelay liyuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa inuu sugo oo uu muujiyo wayubdila ou burburiyo ou buriyo albaadila baatilka waa kufrigi walow kariha haba naceen almujrimuuna kuwa dembiilayaalka ah haba dhibsadeen arrintaasoo habe haba naceene id waqti ayuu alla idin yaboohay tastakiisuuna aada gargaar dalbayseen ama udkur xus id waqti tastakiisuuna aada gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin aada gargaar weydiisanayseen iyo gurmad fastajaaba uu ajiibay lakum idinka idiin ajiibay muxuu idinku ajiibayna annii biannii aniga mumiddukum mid idinku taageerayo idinku siyaadinayaan ahay bialfin kun min almalaa-ikati kunka oo min almalaa-ikati malaa-igta ka mid ah kuwaasoo murdifiina isfangalayo israacraacayo wamaa jacala ma yeelin hu imdaadkaas iyo gurmadkaasi allaahu alla kama yeelin ilaa bushraa bishaaro unbuu ka yeelay iyo walitatma-ina inay xasisho bihi bilimdaadi gurmadkaa uu ku xasilo quluubukum quluubtiina ay walitadma-ina inay xasisho quluubukum quluubtiina bihi bilimdaadi ay ku xasisho gurmadkaas waman nasru gargaarka maahan ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa unbuu ka ahaaday xaggiisa in allaha alle casiizun alla qaalib oo addoommadiisa ka adag waay xakiimun falsan udkur xus id waqti tastakiisuuna aada gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin aada gurmad ka dalbayseen sida nebigu maalinkaa ilaahay u bariyay gurmadka alla uga dalbayna waxaa tilmaamaya markaa xadiidka cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu badrin maalintii beder markay ahayd nadara rasuulu llahi sal l slam ila lmushrikiin nebigu wuxuu fiiriyey gaalada wahum alfun wa asxaabuhu halaahu mi'atin wa bidcata cashara rajulan iyaga kunay ahaayeen nebiga asxaabtiisana saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin dakala alcariisha cariish loo sameeyey buu galay huwa isaga iyo waa abubakrin asidiiq nebiga ma abubakar marka rasuulka marna ma faaruqin bederna meel bay wada joogeen hijrada markii la hijroonayeyna waa wada socdeen haddana isku meelay ku duugan yihiin nebiga iyo abubakar marka abubakar radia allahu canhu xayaatan wa mowtan nebigu ma faaruqin salawaat ullahi wasalaamuh caleyh nacam taana waxay kutusaysaa meesha uu nebigu ka taagnaa sala allahu alayh waali wasalam caliy bnu abi aalib radia allahu canhu wuxuu yidhi in badanaan nebiga waxaan ka maqli jiray isagoo dhahayo dakhaltu ana wa abu bakrin wa cumar kharajtu ana wa abu bakrin wa cumar mar badan baa nebiga waxaan ka maqlay aniga abubakar iyo cumar aniga iyo abubakar iyo cumar mar walba nebiga iyo abubakar iyo cumar saasay warkooda isugu lamaanan yihiin ninkii marka iyaga ka dhigta dadka ugu xun adduunyada qofka ka dhigta marka waa qof aada u dhunsan waay nacam in yar oo walaa-ah in loo haayana aysan ahayn nacam in yar xataa leanna maxaa yeelay diinkoodu waa diin ka duwan diin diin ulislaam wax walaa-a oo ay leeyihiin marka male ee lagu xisaabi maayo marka dadka ahluqibladae yacni muslimiinta ah leanna maxaa yeele qur-aankii bay beeninayaan wax ilaahay qur-aankii ku qariray ayay beeninayaan duulkaasna waa shiicada ayb marka dakla alcariisha huwa wa abu bakrin الصidiiq radia allahu canhu wastaqbala alqiblata qiblada ayuu nebigu u jeestay wamadda yadahu gacantiisii buu taagay fajacala yahtifu birabbihi caza wajala wuxuu nebigu gudagalay inuu u dhawaaqayo rabbigiis allaahuma anjiz lii maa wacadtanii ilaahu ii goo wixii aada ii yaboohday allahuma inaka in tuhlik hadihi alcisaabata min ahli اlislaami laa tucbadu fi lardi ilaahu intan yartaa haddaad baabi'iso dhulka korkiisa lagugu caabudi maayo famaa zaala yahtifu birabbihi caza wajalla maaddan yadayhi xataa saqata ridaa'uhu can mankibayhi nebigu baryahaa kama zuulin ilaa cimaamaddii ama yacni go-i garabkiisa saarnaa ou ka dhacay fa akhada abuu bakrin ridaa'ahu abuu bakar go-ii buu usoo qaaday faalqaahu calaa mankibayhi buu saaray huma iltasamahu min waraa'ihi gadaashiisuu marka istaagay wa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi kafaaka munaashadatuka rabbaka fainahu sayunjizu laka maa wacadaka waxaa kugu filan rabbigaa dalabka aada dalabtay waa kugu filan yahay waana kuu fulinayaa rabbigaa ballantii uu kuu qaaday saasuu ku yidhi markaa nebiga hadda isaga waxa uu sidaa u yeelaya maahan abubakar inuu nebigu ka alle kaga kalsoonaan badan yahay rasuulkaa ku kalsoonaan badan labadoodee macnuhu waxay tahay nebigu mas-uuliyaad waaweyn baa saaran abubakar aan saarnayn isaga nacam ayb marka dadka ayuu u baqayaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi isagaa meeshii keenay dagaal ma lagu talagelin ansaartii iyaga marka yacni magaalada dhexdeeda inay nebiga ku difaacaan ayaa heshiisku ahaa haddana magaaladii waa laga soo baxay dadkan quluubtooda marka waxay u baahan tahay marka in la ilaaliyo nebigu marka iyagoo u walwalayaa ee ma ahana isaga inuu walwal qaba ma aha nacam rasuulka sal ll ly slam cid qalbigiisa rabbi ay kaga xirnaansho badnayd ma jirin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ayb markaasaa waxaa soo degtay aayaddan id tastakiisuuna rabbakum aayaddan baa marka soo degtay udkur xus id waqti tastakiisuuna aada gurmad dalbayseen rabbakum rabbigiin aada gurmad weydiisanayseen xaaladaas marka la joogo marka ilaahay unbaa gargaar la weydiistaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahimna gargaar ma weydiisanin nebi yacquub iyo nebi yuusuf iyo ambiyadii ka horreysayna uma qaylinin rabbi buu u qayliyey maxaa yeeley xaaladaas cidda maqli karto ajiibi karto wax u qaban karto waa allah subxaanahu watacaala qofka muuminkaa marka markuu xaalad sidana ku jiro darsiga aan ka qaadanayna waxay tahay ilaahay keliya nacam ilaahay iyo owliye alla maya nacam ilaahay iyo owliye alla maya markaas lama yeelayo nacam ilaahay keliya isagaa kugu filan nacam alaysa allaahu bikaafin cabdahu allah miyounan ahayn mid addoommadiisa ku filan nacam darsiga laga qaadanaa marka kaas udkur xusid waqti tastakiisuuna aada gurmad dalbayseen rabbakum rabbigiin aada gurmad weydiisanayseen ka dalbayseen fastajaaba uu ajiibay lakum idinka idin ajiibay annii biannii aniga mumiddukum mid idin idin siyaadinayaan ah idinku siyaadinayo bialfin kun kunka oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah kuwaasoo murdifiina isfangashan murdafiinana waa la aqriyey la isfangeliyey wa ismu mafcuul iyo ismi ismu faacil ayb wamaa jacalahu allaahu alla kama yeelin imdaadkaas iyo taageeradaas iyo madadkaas ilaa bushraa bishaaro unba alla ka yeelay yani anii mumiddukum min amada yumiddu waay imdaadkuna waxaa laga wadaa qofka in wax loo siyaadiyo oo markaa gurmad la siiyo iyo taageero la siiyo ayb taa marka ilaahay baa leh wamaa jacalahu allaahu alla kama dhigin gurmadkaas ilaa bushraa bishaaro unbuu alla ka yeelay walita lakum yacni idinkuu idin yeel idinkaga yeelay waay walitatma-ina iyo inay xasisho bihi bilimdaadi gurmadka iyo taageerada xagga rabbi ka timid quluubukum quluubtiina inay ku xasisho wama nasru gargaar maaha ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa maahan intaa ilaahay idinkabuu qalbigiina ku xasilinayay maahane hade haddii ou doono isagoon intaa soo dirin buu gargaar idin siin karay alle macnaha waxaa laleeyahy idinka laftiina ha isku hallayninina malaa'igtaa la idiin soo diray keliya ee gargaarka xag alle ka raadiye nacam ee gargaarka ilaahay agtiisa unbuu yaallaaw ina allaha alle casiizun allah addoommadiisa ka adag waay xakiimun falsan id yugashiikum nnucaasa amanatan minhu udkur xus id waqti yugashiikum ou idin idinku daboolayay alleh annucaasa ou idinku daboolayay lulo iyo gamaanyo markuu alle idinku daboolayay xus amanatan liajli amanatin nabadgelyo iyo xasilooni darteed wayunazila waliyunazila inuu soo dejiyo ale wayunaz wayunazilu wou soo dejinayay alla calaykum idinka korkiina min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo waqti u alla xusa uu alla kusoo dejinayay samada xaggeeda biyo idinkaga soo dejinayay liyutahirakum si uu idin dahiro bihi bilmaa'i biyaha uu idinku dahiro wayudhiba uu tagsiiyo cankum idinka xaggiina rijza shaydaani shaydaanka waswaaskiisa idinkaga tagsiiyo waliyarbita inuu xiro adkeeyo calaa quluubikum quluubtiina wayuthabbita uu sugo bihi bilmatari roobkaa uu ku sugo alaqdaama gomodaha lugaha id waqti xus udkur xus id waqti yuuxii rabbuka rabbigaa uu waxyoonayey ila almalaa'ikati malaa'igta uu u waxyoonayey annii biannii aniga macakum la jirkiina inaan ayaan ahay fathabbituu suga aladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniinta suga sa ulqii waan ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax baan ku ridi doonaa fadribuu dhufta oo garaaca fowqa alacnaaqi alacnaaqa luqunta ku dhufta wadribuu dhufta minhum iyaga waxaad ku dhufataan kulla banaanin xubin kasto ayb udkur xus id waqti yuqashiikum alla uu idinku daboolayay annucaasa lulada ama gamaanyada uu idinku daboolay maxaa saa uu u yeelayna amanatan liajli amanatin nabadgelyo iyo xasilooni darteed taasoo minhu xaggiisa ka ahaatay ibnu mascuud waxa uu yidhi annucaasu fi lqitaali ama annucaasu fi lxarbi qofka lulada iyo gamaanyada dagaalka dhexdiisa waxay ku tusaysaa fulaynimo inaynan jirin qofkaasina qof sugan inuu yahay ayay ku tusaysaa wannucaasu fi salaati waswasatun min ashaytaan salaada qofka inuu ku gamaanyoodana shaydaan xaggiisay ka ahaatay oo wuxuu yidhi annucaasu fi lqitaali amanatun min allaahi ilaahay oo xaggiisa xasilooni lagaa siinayo salaada dhexdeedana wa fi salaati waswasatun min ashaytaan wayunazilu ou soo dejinayay xus yuqashiikum ay ku cadfan tahay wayunazilu ou soo daadejinayay calaykum idinka korkiina min asamaa'i samada xaggeeda maan biyow idinkaga soo dejinayay xus liyudahirakum si uu idin dahiro bihi bilmaaya idinku dahiro meeshii lagu dagaalamayay dhanka geesta muslimiinta roobaa ka da-ay roobkii marka bacaadkiibuu dhejiyey iyagii marka yacnii dadkii markaa isku janaabooday iyana way ka qubaysteen oo roobkii marka way isku waa biyaha ilaahay waa ku dahirayoo janaabadii bay kaga mayrteen liyudahirakum si uu idin dahiro bihi bilmatari roobkaa idinku dahiro wayudhiba uu idinka tagsiiyo cankum idinka xaggiina rijza shaydaani shaydaanka waswaaskiisa waliyarbita inuu axiro calaa quluubikum quluubtiina uu qalbiga idiin xiro idiin adkeeyo oo aydnan markaa argagixin wayuthabbita uu sugo bihi bilmatari roobkaa uu ku sugo alaqdaama gomodaha oo meeshaa marka haddii roob uu ku da-ay awrtii ma gelayso dadkii markay rabaan inay ordaan ciiddii lugahoodii ma gelayso maadaama roobku uu dhajiyey waxaa u sahlan marka lugtoodu dhulka inay qabsato ayb taasaa alla ku taageeray id waqti ayuu alla subxaanahu watacaala idin taageeray ama udkur xus id waqti yuuxii rabbuka rabbigaa uu waxyoonayey ila almalaa'ikati uu u waxyoonayey annii biannii aniga macakum idinka la jirkiinaan ahay fathabbituu aladiina fathabbituu suga aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sa ulqii waan ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu kufriyey alrucba argagax baan ku tuuri doonaan ku ridi doonaa fadribuu dhufta oo garaaca fowqa alacnaaqi alacnaaqa luqumaha ku dhufta fowqada marka waa sila ama zaa'ida waa la yidhahdaa ama fadribuu ku dhufta fowqa alacnaaqi luqunta korkeeda madaxa ku dhufta waa laga dhintaa madaxa wadribuu ku dhufta garaaca minhum iyaga waxaad ka garaacdaan kulla banaanin xubin kasta ka garaaca banaan asalku waa faraha xubnahooda weeyaan catiyat alcawfi wuxuu yihi yacni kula mifsalin xubin kasta ibnu cabaas iyo ibnu jurayj iyo daxaakna waxay yidhahdeen yacni alatraaf faraha ku dhufta gacmaha leanna gacanta qofka meesha uu hubka ku haysta wa haddii marka gacantii lagu dhufto meelna waa ka dhimanayaa meelna hubkii uu haystay ma isticmaali kara w ayb wاlbanaanu jamcu banaanati wahiya aطraafu asaabic اlyadayni warijlayni malaaigtii marka sidaa bay yeeshay muuminiintiina marka way ku gargaarsadeen oo qofka muuminka waxaa dhacaysay gaal marka ordayo in markaa uu dhulka u dhaco ee markaa uu isagii markaa dhammaystiro malaaigtii baa marka sidaa yeelaysa oo beder marka malaa-igtu way ka qeyb qaadatay iyada bacdil a-imana waxay yidhaahdeen dagaal ay malaa-igtu ka qeyb qaadatay beder baa ka jiray kuwa kale waa xaadirtay laakiin kamaynan qeyb qaadanin oo lama baashirin aduu marka sidaana marka way jirtaa wadribuu minhum ku dhufta iyaga xaggooda kulla banaanin xubin kastaa ku dhufta oo ka garaaca dalika alamru arrinku dalika kaagaas biannahum bisababi annahum wuxuuna sidaa ku yahay iyagu shaaqu llaha ilaahay inay khilaafeen iyo warasuulahu rasuulkiisa waman axadkii yushaaqiq khilaafo allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa fa ina allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay waay daalikum alamru arrinku daalikum kiinaas waay faduuquu dhadhamiyahu isaga wa ana lilkaafiriina gaaladu inay leeyihiin waayo arrintu cadaaba naari naarta cadaabkeeda inay leeyihiin weeyaan arrinta dalika kaagaasi waaqicun calayhim gaalada korkooda mid ku dhacay ku dhacaya waaye biannahum bisababi annahum iyagu shaaqullaha ilaahay inay khilaafeen wa rasuulahuna ay khilaafeen waman qofkii yushaaqiq khilaafo allaha alleh iyo wa rasuulahu rasuulkiisa fa ina allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay waay dalikum alamru arrinku daalikum kiinaas waaye aada arkaysaan faduuquu dhadhamiya ayaa lagu yidhi marka gaaladii faduuquu dhadhamiyahu arrintaa yacnii cadaabkaas alleh oo aada ku mutaysateen khilaaf aada alla khilaafteen bal dhadhamiya oo sidaa marka fiiriya oo arka wa ana lilkaafiriina waclamuu ogaada ana lilkaafiriina gaaladu inay inuu usugnaaday oy leeyihiin cadaaba naari naarta cadaabkeeda inay leeyihiinna ogaada hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina